بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الدرس السابع وعشرك تضباط ومجلس كي لبعض كتاب كيني المختصر في أحكام الصيام الصوم المستحب صوم كالصنها قفك مسلم كأه ilaahay waajibna uu saaray waxaa kaloo qofkii la siiyey fursad inuu shay sunno ahna sameeyo sunnuhu wuxuu ilaaliyaa ama caawiyaa faralka markaa shaygii sunnaha ahaa iyo gooraha la soomiyey kow siyaamu sittati ayaamin min shawaal in la soomo lix maalmood oo shawaalah bacda ramadaan yakmulu bihaa wuxuu ku dhammaystirayaa aakhir siyaami dahri wuxuu ku dhammaystirayaa lixdaa maalmood soonkii dahriga sanadkoo dhan ayuu ku dhammaystiraya sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay sawmu in la soomo al ithnayna waalkhamiis maalinta isniinta iyo khamiista liannahumaa waayo yowmaani waa laba maalmood oo tucradu fiihima la bandhigayo al acmaalu acmaasha waxa loo bandhigaa cala allaahi jala wacalaa ilaahay baa loo bandhigaa siyaamu halaathata ayaam in la soomo saddex maalmood min kulli shahrin bil kasta yugtabu bihaa waxaa la qoraa ajarkii waxaa loo qorayaa soonkii sanadkoo kale waa bil kasta saddex maalmood buu ka soomaya waayo xasanadu bicashrati amhaaliha toban jeer baa la siyaadinayaa ama qofka loo labalaabaya waalwlaa waxaa mudan saddexdaa cisho ee bisha laga soomayo an takuuna inay noqoto athalitha cashara saddex iyo toban waraabic cashar afar iyo toban waalkhaamisa cashara shan iyo toban afar siyaamu in la soomo atisca aluulaa sagaalka hore atisc alwal sagaalka hore aluwal min shahri dilxija sagaalka cisho hore ee bishii shahru dilxija waxaana ugu mu-akadsan wa aakaduhaa attaasicu maalinta sagaalaad baa mu-akado la adkeeyey wa huwa yowmu carafa waana maalinta carafa ligayri lxaj qofka aan xajka joogin dadka aan xajka joogin waa maalinta sagaalaad siyaamu shahru muxaram in la soomo bisha muxaram waxaana mu-akad ah lasii adkeeyey maalinta sagaalaad ee taasuucaah waalcaashira iyo maalinta tobnaad ee cashuura waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaan noolaado sagaalna waan ku dari doonaa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yii addarsu thaamin casharka sideedaad asawmu almanhiyu canhu darsiga sideedaad soonka la diiday ama la reebay ama dee xaaraantaa sawmu in la soomo yowmu shaki maalinta shakiga wa huwa yowmu shakigu yowmu halaathiina waa soddon min shacbaan marka shacbaan ay tahay soddon shacbaan markay soddon tahay in la soomo lama ogola haddii bishii la arkayna dee waa la arkay haddii la arki waayana waa la cunayaa waayo rasuulku waa diiday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sawmu in la soomo yowmeyl ciidayni labada maalmoodee ciidda ciidulfidriga iyo ciidul adxa lama soomi karo waxaa la diiday siyaamu ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa ee ciidda adxada ka dambeeya wa hiya alxaadi cashara waa maalinta koob iyo tobnaad wathaani cashara labiyo tobnaad wathaalitha cashara saddex iyo tobnaad min shahri dilxija ciidda ciidul adxada waa maalmaha ka dambeeye la cunayo la cabayo ligayri lxaaj qofkaan xajka joogin qofkii xajka aan joogin almutamatic qofkii mutamatica ahaa awil qaarina ama qofkii qaarinka ahaa idaa lam yajid hadduu waayo kii mutamatic ahaa ama qaarinka ahaa alhadyi hadduu yidhaahdo hadyi ma hayo uu soomi karaa markaa isagoo kasoo reebeen qofka xajka jooga ee mutamatica ah ama qofka xajka xidha ee qaarinka ah haddii ay hadi waayaan maalmaha tashriiqa way ku soomi karaan xajka waayo dee hadi baanay wadanayo taa waa laga soo reebay waxa kale oo la diiday takhsiisu in lagu gaar yeelo yowmuljumucati maalinta jumcaha in lagu gaar yeelo bisawmi isagana xadiis saxiixa ku soo arooray sawmulmar'ati waxaa la diiday gabadhu inay soonto tadawucan si naafilo ah oo soonkii naafilada ahaa bikayri idni sawjiha iyadoo ninkeedii iyo sawjkeedii aanay ka idan qaadan oo dee sawjkii aanay ka idan qaadan uma banaana maadaama sawjkeedii aanay uu sunnana yahay inay soontaa uma banaana halkana fawaa-id la xidhiidha soonka iyo masaa-il la baraarujinayo ayaa halkaana ku sugan oo si koob kooban aynu usheegi doona fawaa-id yajibu waxa saaran calaa saayimi qofka sooman an yasuuma inuu soomo ramadaan iimaanan isagoo oo rumaysan waxtisaaban ajarkana ilaahay ka dalbaya waayo markaa ajarkii buu helaya laa lishayin aakhar ujeedo kale yaanu u samayn qad yacrid waxaa u dhigi kara lilinsaan qofka waxaa ku dhici kara jiraaxun dhaawac isagoo sooman ayaa la dakri karaa aw rucaafun ama samboor aw qay-un ama matag aw dahaabulmaa-i biyaa ku tegaya awil bensiina ama maaragtay bahalkii bensiinkii batroolkii fii xalqihi waxbuu liqi karaa bikayri ikhtiyaarihi isagoon ikhtiyaarkiisa ahayn fa kullu haadihi lumuura umuurtan oo dhani laa tubsidu ma jebinayso asooma soonka ma jebinayso waayo bikayri qasdi qasdi la-aan weeye markaa soonka waxba ma noqon hadduu waxliqo haddii biyo ku siibtaan haddii sambooro haddii la dhaawaco waayo yejuusu waxa u bannaan lisaa-imi qofka sooman inuu niyoodo soonkii isagoo janaabo qaba habeenkii uma yaqhtasilu maalintuu iska maydhanaya bacda duluuci lfajri markuu waagu soo baxo wakadalika almar'atu lxaa-idu gabadhii xaydka lahayd wanifasaa idaa dahurad habeenkii hadday daahir noqoto qabla duluuci lfajri oy daahirtaana weli maydhan way iska soomaysaa goodhona way maydhanaysaa idaa dahurad hadday daahir noqoto annufasaau gabadhii nifaaska u saaxiibka ahayd qabla tamaamil arbaciina afartanka iyadoona u dhammaan hadday daahir noqoto iqtasalat way iska maydhanaysaa iladhiiggi waa ka go-aye wasallad way iska tukanaysaa wasaamat waanay soomaysaa xataa yaanu afartanku u dhammaystirmin yajuusu waxa u bannaan lisaaimi qofka sooman waxa u bannaan an yatasawaka inuu cadaydo fii awali nahaari gelinka hore iyo wa aakhirahu gelinka dambe wa huwa sunnatun waa shay sunno ah fii xaqihi xaqiisa sunno ayuu ku yahay sida kalmuftiriina sidii kuwii aafurayay ama sidii kuwii maaragtay markaa cudurdaarka lahaa maaragtay markaa waa shay sunno ah sidii dee qof caadi oo kale ah ayuubulami qofka sooman gelinka horena uu cadayan karaa ka dambadana uu cadayan karaa sidii qof caadiya yajibu waxaa saaran cala saaimi iyo keyrkiiba dadka kale almuxaafadatu inay ilaaliyaan cala alwaajibaati faralkii wa tarkulmuxaramaati xaaraantana ka tagaan waimtithaalu inay qaataan al awaamira amarka inay qaataan waijtinaabu ka fogaadaan annawaahi waxyaabihi xaaraanta ahaa liyakuuna suu u ahaado min almaqbuuriina kuwa la aqbalayo alfaa'isiina ee guulaysanaya yembaqii waxaa habboon an nastaqila inaynu ka faa'iidaysano awqaata ramadaana waqtiyadii ramadaan bil acmaali saalixati acmaashii saalixa ahayd waila waa ramadaane min salaatin salaadii wa sadaqatin iyo sadaqo iyo wa qiraa'at lqur'aani qur-aankii kariimkaa in la akhriyo wa dikrillaahi wa ducaa-in iyo istiqfaar iyo dembi dhaaf iyo allah ka bari waa ramadaan fa huwa masracatun waa beer lilcibaadi addoomuhu ay beeranayaan si ay u daahir gareeyaan litadhiiri quluubihim quluubtooda waxay ka maydhayaan ama ka daahir gareynayaan qalbigooda ila waa fursadee min alfasaadi xumaantii markaa qalbigoodii inay xumaantii ka maydhaan yajibu waxa saaran cala saaimi qofka sooman iyo wakayrihi xifdu jawaarixi xubnaha inuu ka ilaaliyo canil aathaami dembigii min alkalaami lmuxarami hadalkii xaaraanta ahaa walnadara araggii almuxarama iyo araggii xaaraanta ahaa iyo walistimaaci inuu dhageysto waxyaabihii muxaramka ahaa wal aknu cunitaankii iyo washurbulmuxaramu cunitaan iyo cabitaan xaaraana wax allaala wixii cuntadii iyo de muxaramaadka ahayd inuu iska ilaaliyo wa tanaawululmuxarami inuu qashay muxarama qaato walmashya ileyhi muxaram uu u socdo ha iska ilaaliyo waayo liyaskuu si uu u noqdo shay fiican asoomu soonkiisu oo maaragtay wayuqbala loo aqbalo wayastaxiqu wuxuu mudanayaa asaa'imu qofka soomani almakfirata dembi dhaaf iyo walcidqa in laga xoreeyo mina naari naarta laga xoreeyo laysa uma bannaana liman ubiixa lahu qofkii loo ogolaaday alfitru inuu aafuro fi ramadaan sida kalmariida kii xanuunsanay walmusaafira looma ogola an yasuuma fiihi inuu ka soomo can keyrihi qof kale kama soomi karo ma odhan karo qof kalean ka soomaya waayo dee isagiiba waajib saaran yahay low saafara hadduu safar haddaba galo liyuftira si uu u aafuro oo dee ramadaantuu ka meereysanaya xaruma calayhi safaru safarkaasi waa ka xaaraan walfitru inuu cunaa xiina idin markaasina waa ka xaaraan wawajaba calayhi waxa saaran asiyaamu inuu soomo waayo safarka wuxuu u safraybaa inuu cuno safarkuna waa ka xaaraan mana cuni karo waxaana waajibka inuu soomo waana xeeladoo safarka dee lilaahi maaha ee ujeedo kaluu ka leeyay soonku ka baxsanaya low araada hadduu doono an yaakula inuu cuno aw yashraba ama u cabo man wajaba calayhi siyaamu cid soonkuu saaran yahay fii nahaari ramadaana naasiyan isagoo ilowsan buu cunay aw jaahilan ama aan garanaynba wajaba waxa saaran calaa man ra-aahu qofka arka maxaa saaran iclaamuhu wa tadkiiruhu inuu usheeg u yidhaahdo soodigii soomanaa dee soon maanay ahayn maanta waa soone lianna daalika waayatani waxay tahay min baabi tacaawuni cala albiri wataqwa waxaa la yska kaashanayaa alla kacabsiga iyo taqwada iyo baa la yska kaashanaya oo dee wanaagiina waa la faraya dee xumaantiina waa loo diidaya laa yafsudu sawmu ma fasaadayo soonka man daara qofku ku duulo ilaa xalqihi hungurigiisa dubaabun duqsibaa carabka ka galo afka ka galay duqsibaa ku siibtay soonkii ma jabayo wa gubaarun boor baa galay wa dukhaanun qiiq buu liqay bikayri qastin isagoon ujeedo kala hayn waayo licadami imkaani suuragal ma aha ataxarusa minhu in la iska ilaaliyo saddex iyo toban man akala qofka cuna shaakan isagoo ka shakisan fii tuluucilfajri inuu waagu soo baxo saxa waa ansaxayaa soomuhu soonkiisu waa ansaxayaa lianna al asla waayo isagoo shakisan buu iska cunay soonkiisu waa sax waayo asalku wuxuu yahay baqaa u leyli habeenkiiba hadhay waman akala qofka cuna shaakan isagoo ka shakisan fii guruubi shamsi cadcaadu inay dhacdo lam yasixa ma ansaxayo wuxuu cunay uu cunay isagoo ka shakisano isleh talow miyay dhacday talow mise may dhicin dee kaa uma banaana waayo dee maalintiibaa dee wax macluum ahaa asalku waa baqaaw nahaar lam yasixa ma ansaxayo soomuhu soonkiisu ma ansaxayo lianna al asla waayo asalku wuxuu ahaa baqaa-u nahaari inuu maalintu dee hadhay baa asal ahay markaa farqigaasa udhexeey habeenkii dee waxaa asala inuu habeenku baaqi yahay laakiin maalintii waxa la ogaa oo macluum ahaa in maaragtay markaa marka waa inuu iska ilaaliyo hadda hadduu shaki u yidhaahdo miyay dhacday mise may dhicin yaanu cunin waayo asalku baqaau annahaar maalintu inuu baaqi yahay yustaxabu waxa sunno ah waxa la sunneeyey aljuud deeqsinimo fii ramadaana bisha ramadaan wa tilaawatu inuu akhriyo alqur'aana qur-aanka inuu akhriyo iqtidaan isagoo ku dayanaya binnebiyi calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulka ku dayanaya waxtisaaban dalbaya lil ajri ajarkiina dalbaya min asbaabi almaqfira asbaabta dembi dhaafka ramadaanta iyo wa siyaamihi yacni asbaabta dembi dhaafka ramadaan siyaamuhu in la soomo wa qiyaamuhu qofku inuu istaago wa qiyaamu inuu istaago leylata alqadri habeenkii leylatulqadriga iimaanan waxtisaaban isaga oo rumaysan ajarna ilaahay ka dalbaya wa qiraa'atu lqur-aani qur-aanka inuu akhriyo wa dikra dikrigii iyo waducaaa iyo walistikfaara dembi dhaaf wa towba inuu toobad keeno ila allahi tacaala waxaa ka mid ah asbaabta makfirada wa tafdiiru inuu aafuriyo asuwaam dadka sooman aafur inuu siiyo wa sadaqa sadaqa inuu siiyo afdalu sadaqa sadaqada ugu fadliga badani waxay tahay sadaqatun waa sadaqada la bixiyo fii ramadaan yustaxabu waxa sunno ah atataabucu in la israacraaciyo fii qadaa'i ramadaan marka ramadaan la qallaynayo inuu qofku israacraaciyo walaa yajibu in la israacraaciyaa waajib maaha laakiin dee wax kastaa dhici kare eh maadaama qalle lagu leeyahay inuu israacraaciyo wa tustaxabu waa sunne almubaadaratu in lagu loo degdego mubaadaraduna waa degdegii wa tustaxabu waa sunne almubaadaratu mubaadarada iyo in loo degdego bidaalika arrintaa in loo degdego yajuusu waa bannaan yahay an yaqdiya inuu qalleeyo ayaaman qasiira maalin gaagaaban oo baarida qabow can ayaamin tawiila maalmo dhaadheer baa lagu lahaa waayo maalmuhu marna way gaabtaan marna way marka intuba way uu bannaan yahay ama maalintu ha yaraato ama dee dhulkuna uu isbedelaa mar xagaa marmarba waa nooc asawmu soonku liman ubiixa lahu ciddii loo baneeyey alfitru inuu aafuro ayaa afdalu uga fadli badan maa lam yashuqa caleyhi haddaanay ku adkayn liqowlihi tacaala wa an tasuumuu inaa iska soontaan ayaa khayrun lakum asowmu soonku madrasatun ruuxiyatu waa madrasad nafta dhisaysa litahdiibi nafsi naftiibay maaragtay xumaantii ka reebaysaa wa tacwiiduhaa soonku naftii wuxuu barayaa cala sabr yacni fawaa-idda soonka naftii sabirka iyo dulqaadka ayuu barayaa min khasaa'is alcashri alawaakhir waxaa ka mida waxyaabaha tobanka dambe la gaar yihiin ramadaan kow tobanka dambe maxay la gaaryihiin arrimahan soo socda in la sameeyo kow ila waa tobankii dambe ixyaau leyl in habeenkii la nooleeyo bisalaati salaadii iyo walcibaadati cibaadadii waayo waa tobankii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar haddii tobanka dambe soo galaan axyaa leyla iiqaadu in la baraarujiyo al ahla reerka iyo xaafadda lisalaati si salaaddii u tukadaan ictisaalu nisaa-i in dumarka laga dheeraado watashmiir la camiro filcibaadati cibaadadii la camiro aliqtisaalu in la maydho bayna alcishaa-ayni inta u dhaxaysa maqrib iyo cishaay oo waa dee marka qofku weliba dee markuu maaragtay maalintii soomeeya habeenkii maydhitaankaasi waxay dhahdeen nashaad iyo jirhkiibu firfircooni badan u keenay laakiin dee mustaxab ama wax gaaro oo daliil gaari ma jiro al-ictikaafu waxa kale oo sunno ah inuu ictikaafo masaajidka wa huwa lusuumulmasjidi masaajidkuu laasimayaa lidaacati illaahi jala wacala isagoo dee ilaahay subxaana wa tacaala adeecaya ayuu maaragtay markaa masaajidka ku ictikaafaya weliba tobanka dambe rasuulku waa ictikaafi jiray calayhi asalaatu wasalaam casharka sagaalaad ee kitaabkeenu ku dhammaaday addarsu waa casharka ataasicu sagaalaad khasaa'isu shahr ramadaan halkana bisha ramadaan waxyaabaha ay la gaarka tahay ayaa si yaroo kooban aynu u tilmaamayna kow ramadaan maxay la gaar tahay sowmu ramadaan bisha ramadaan iimaanan iyadoo loo soomo qofkoo rumaysan waxtisaaban ilaahay ajar ka dalbaya alladii huwa ruknun min arkaan islaam waa tiirarka islaamka qiyaamu ramadaan in la istaago iimaanan waxtisaaban ramadaan waxay la gaartay qiyaam iimaanan waxtisaab bisalaati taraawiixi salaadii taraawiixdu samaynaya watahajudu wuxuu samaynayaa habeenkiibuu tukanayaa fi lcashri alawaakhiri minhu habeenkii saacadaha dambe ayuu tukanayaa saddex insaalulqur'aani fiihi bishaa ramadaan qur-aankiibaa la soo dejiyey waa hudan linnaasi waa hanuun dadka wa bayinaati min alhuda walfurqaan fiihi waxaa ku sugan leylatulqadri habeenkii leylatulqadriga oo ka khayr badan min alfi shahri waa saddex iyo siddeetan sannadood iyo afar bilood ramadaan kaanad waxaa ramadaan dhacday qhaswatu badrin dagaalkii beder ee weynaa ee ilaahay ku kala tafriiqiyey maaragtay aroorteedii xaqi iyo baadilkii islaamkana waa waa nusro iyo gargaar buu helay iyo ehelkii muslimiinta wanhasama waxa jabay shirkigii iyo gaalnimadii iyo ehelkiisii dagaalkii weynaabaa dhacay ramadaan kaana waxaa dhacay ramadaan fatxu maka maka waa la furtay wa nasara allaahu ilaahay wuxuu u nusreeyey rasuulkiisii xaysu dakhala annaasu dadku waxay soo galeen waa ramadaantii fii diini illaahi afwaajan koox koox iyo jamaacaad baa diintii loo soo galay ramadaan tuftaxu waxaa la furaa abwaabu ljannati albaabada jannada waa la furaa waraxmati iyo albaabadii naxariista wa tuqlaqu waa la xidhaa albaabada naarta wa tuqallu fiihi waa la xidhxidhaa ashayaadiin sideed khuluufu raa'ixati fami saa'ib qofka sooman afkiisa waxa ka soo baxaya ayaa ka udgoon adyabu way ka udgoon badan tahay cindallaahi ilaahay agtiisa min riixilmisk sagaal tastakfiru dembidhaaf bay u weydiisaa almalaa'ikatu malaa'igtu lisaa'imiina dadkaa sooman xataa yuftiru ilaahay bay u baryaan way u duceeyaan marka taasina maaragtay waa waxyaabaha ay leedahay ee fadaaisha ah warada waxaa soo arooray fi lxadiis ana naafila naafilada fi rabadaan tacdilu waxay u dhigantaa fariida faral walfariidatu faralka rabadaan la sameeya tacdilu waxay u dhigantaa sabciina fariida toddoba faral oo fii maa siwaahu maalmihii kale xadiiskaa rawaahu waxaa soo saaray ibnu khuseyme walbeheq waana sida kutubta madhabka xanaabilada ku taala laakiin xadiisku takhriijkana nuskhada dambe waynu ku wada ishaaraynaa xadiisku waa daciif walxadiisu aciif rabadaantu fadli badan bay leedahay camalka waa la siyaadiyaa ajarka waa laba laba laaba waa maalmo barakaysan laakiin xadiiska noocana siiqada noocana waa daciif fi ramadaan bisha ramadaan tansilu waxaa soo degta naxariista wa taxudu waxa dadka laga dhaafaa alkhataayaa dunuubta wayustajaabu waxa laga aqbalaa duca ducada waa la aqbalaa waa bisha ramadaan bisha ramadaan awaluhu intiisa tobanka hore raxmatun waa naxariis wa awsaduhu tobanka dhexana makfiratu waa dembi dhaaf wa aakhiruhu tobanka ugu dambeeyaana cidqun waxaa laga xoreynaya min annaar xadiiskaas waxaa soo wariyay abu daawud iyo tirmidi waana de xadiis macruufa laakiin waa daciif wa xadiisun daciifun waxaynu ku baraarujisnay kitaabkeenii mukhtasarkii majaalis shahru ramadaan marka kutubta aad bay u wada keenaan fuqahadu marka kitaabu siyaam way keenaan laakiin waynu baraarujinay wa huwa shahru sabri waa bishii sabirka sabirkuna hawaabuhu abaalkiisu waa jannada yukfaru waa loo dembi dhaafaa dadka saa'imiinta ee sooman fii aakhiri leylatin habeenka ugu dambeeya ramadaan wadaalika waxay tahay habeenka ugu dambeeya ana alcaamila qofka caamilka ee shaqaystay yuwafaa waa la siinayaa ajruhu ajarkiisa waa la siinayaa idaa qadaa hadduu dhammaysto camalahu camalkiisa inuu ilaahay waxaynu weydiisanaynaa bishaa ramadaan barakaadka iyo khayraadka leh in ilaahay ina waafajiyo inuu ilaahay tabaaraka watacaala inaga yeelo ramadaanta qaar ka faa-iideysta si ilaahay subxaanahu watacaala uu acmaasha saalixa inooga aqbalo yacni badanaa ramadaan dadku dee aanay ka faa-iideysan in badanna dee wayna dhaaftaa marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu weydiisanaynaa jalla wacalaa inuu inaga aqbalo soonkeenna iyo qiyaamkeenna iyo salaadeenna rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar baaraka allahu فيكم أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته